bismillaahi raxmaan raxiim korneelkaa ka goostay ciidamada ee caare la idhaahdo magaciisa maa magaciisa naaniista dhadii waxaan ka aaminsanahay ninkaasi waa nin mujaahid ahaa soo halgebay ciidanka qaran ka mid ahaa waxaanay arrintiisa u taalla xukuumadda xukuumaddana waxaa loo baahan yahay inay sida ugu wanaagsan ula xidhiidho soola celiso haddii alla kuu roo yahay isagana uma fiicna mucaaridnimadu waxa u fiican inu dadkiisa iyo dalkiisa la dhaqmo cabashadiisana xukuumadda u sheegto iyo ciddii wax ka qaban karta
korneel caare waxaannu ka aaminsanay inuu yahay nin wanaagsan oo qarankana u hoggaansan oo cadho dee halkaa la tagtay cadho qofku cadhada wuu ka soo noqdaa maanta dee lama taagna marxalad dagaal marxalad dagaaloo maanta muuqataana ma jirto qofku wuu cadhoodaa waana soo noqdaa hawshiisa dee qaranka horta u taallaa waxay ka yeelayaan laakiin ninkaasi nin cadho ku baxay ayuunbuu ahaa oo wax arkay garanaysaa de anuu nin wanaagsan baanu aqaannaa una arkaa korneel caaraan waxaan ka aaminsanahay nin muwaadina nin ciidanka qaranka ka mid ah kana soo mid ahaan jiray iminkana sababo jira dartood u cadhooday kowdhe markii la ogaaday in arrintiisu caare halka uu wax marinayo dawladdu way sahashatay kamayna hadlin muhiimadna cidima siin jananna cidi umaba aragde ma garanaysaa marka anugu arrinta caare khaladkeedao dhan dawladdaan saaraya waxaan xal u arkaa horta maanta dee arrintu way ballaahan tahay maanta maanta arrintu way ballaadhan tahay dawladda way ka ballaadhan tahay somalilan oo dhan bay u taallaa xalkuna wuxuu ku jiraa in si wanaagsan oo karaamo leh oo sharaf leh caare loola hadlo loola xidhiidho maanta dadku dagaal uma baahna qalaalaase uma baahna dalku uma baahna dadkuna uma baahna dadku way ka soo daaleen howlo dagaal iyo jabhadayn marka wasiirka gaashaandhigga madaxweynaha cuqaasha dhallinyarada mid kasta anugu waxaan odhan lahaa arrinta caare muhiimadda ha la siiyo laakiin anugu caare khalad saari maayo
raxmaan iraxiim allahuma salli calaa sayidina nabiyina maxamed aniga magacayga waxa weeye khadar jilaal waxaana nin muwaadina oo reer somalilaana magaalada hargeysana jooga kuna dhashay bariga magaalada waxaan aad iyo aad uga aaminsanay waxa weeyaan madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan arrinkaa xalliyo maanta jabhad uma baanin walaa jabhad bari ka timaadana u baahna mid galbeed ka timaadana uma baanin maanta waxaa u baahanayn nabadgelyo iyo waddanku wuxuu ku horumaray isku tanaasul isku qorshayn isku imaatin marka waxaan leenahay madaxweyne arrinkaa odayaalubdi dhaqdhaqaaji bahashaan aad ku dhegantayna sii daa madaxweyne bahashaan sii daa oo inaga dhaqaaji haddii kale jabhad way sii badanaya haddaan lacagta la furin madaxweyne aad iyo aad baan ku salaamaynaa lacagaa sii daa jabhadaana la soo xareeyo odayaasha ha la diro dhaqdhaqaaq ha la sameeyo wasiiradii hore qaar ha la soo celiyo oo wax dhaqdhaqaajiya yararkani waayaagribo badan ma laha oo ay wax ku xalliyaan waxaan leeyahay madaxweyne jabhadu way sii badanayaan haddaan lacagtana la sii dayn odayaashana aan la dhaqdhaqaajin